bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qayb galay furitaanka dekad cusub oo laga hirgeliyey dalka jabuuti isagoo dhinaca kale kulamo la yeeshay madaxda dalkaasi kuwaasi oo la xiriiray xoojinta xiriirka labada dal ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa kulan la qaatay agaasimayaasha warbaahinta maxalliga ah isaga oo kala hadlay sidii warbaahinta ay ula shaqayn lahayd dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa sheegay in abaalmarino la siinayo shaqaalaha dadaalka muujiya ee wasaaraddaasi ka tirsan isagoo dhinaca kale tilmaamay in lala xisaabtami doono kuwa waajibaadkoodaan ogdan guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa shan iyo toban degmo oo ka tirsan gobolkani banaadir waxa uu magacaabay guddoomiyaal cusub isagoo xilka ka qaaday guddoomiyaashii hore waxaa saaka lagu soo waramayaa inay deggan tahay xaaladda deegaanada dhaca galbeedka gobolka hiiraan oo toddobaadyadii u dambeeyey ay ku dagaalamayeen laba maleeshiya beeleed iyadoona odayaasha deegaanka ay wadaan dadaallo lagu xallinayo dagaal beeleedyadaasi wararka dibaddana waxaa ka mid ah booliiska dalka britain ayaa waxa ay shaaciyeen magaca ninkii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay magaalada manchester ee dalkaasi britain oo ay ku dhinteen in ka badan labaatan qof isla markaana ay ku dhaawacmeen
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
warkii oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ka qayb galay furitaanka dekad cusub oo laga hirgeliyey dalka jabuuti isagoo dhinaca kale kulamo la yeeshay madaxda dalkaasi oo uu ka mid yahay madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxaana ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal makaayil cabdirashiid barre ayaa warkani ka soo diray jabuuti
madaxweynaha maalinkii labaad oo qorsho ku suga wadankani jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa si rasmiya maanta uga qayb galaya xaflad ballaaran oo lagu furayo dekad nooc caalamiya ah taasoo laga furayo duleedka caasimada wadankani jamhuuriyadda jabuuti waxaa sidoo kale kasoo qayb galaya madaxweynaha wadankani jamhuuriyadda jabuuti iyo wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo xubnaha labada gole ee wadankani jamhuuriyadda jabuuti iyadoo sidoo kalena aan la filayo inuu wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ay kasoo qayb galaan xafladani dekedan oo ah mid aad muhiim ugu ah marka loo eego geeska africa ayaa waxa ay tahay mid ay dayactirkeeda ama dhismaheeda lahaayeen dowladda shiinaha waxaana kasoo qayb galay madax ka socota dowladda shiinaha iyagoo lafahaantooda boorkani sameeyey madaxweynaha ayaa markii uu ka qayb qaatay xafladani kadib waxaa la filayaa inuu dib ugu laabto dalka soomaaliya waxaana muddadii halkan uu ku jooga booqashada uu shirar kala duwan la yeeshay madaxda wadankani jamhuuriyadda jabuuti isagoo khudbad dheerna ka jeediya baarlamanka wadankani jamhuuriyadda jabuuti uu kaga hadlayay xaaladihii u dambeeyey soomaaliya iyo iskaashiga cilaaqaadka walaalnimo ee ka dhexeeya soomaaliya iyo wadankani jamhuuriyadda jabuuti mikaail cabdirashiid bare
makaayil ayuu kaasi ahaa oo inoo faahfaahinayay madaxweynaha oo ka qayb galaya furitaanka dekada cusub oo laga hirgeliyey dalka jabuuti ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kulan la qaatay madaxda warbaahinta maxalliga ah isaga oo kala hadlay sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen dowladda iyo hay-adaha warbaahinta cabdulaahi axmed kulmiye ayaa ka waramaya
kulankan uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre la qaatay qeybaha kala duwan bahda warbaahinta ka howlgashay magaalada tan muqdisho ayaa ayd sidii isla xisaabtan iyo wada shaqeyn u dhexmari lahaa warbaahinta iyo xukuumadda ra-iisul wasaaraha xukuumadda waxaa kulankan ku helinayay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho taabit cabdi maxamed iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wariyaashii madaxda warbaahinta ee kulankan ka qayb galay ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda u sheegay inay diyaar u yihiin isla xisaabtanka xukuumadda si loo helo wada shaqayn dhex marta xukuumadda iyo qeybaha kala duwan ee warbaahinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa sheegay in saxaafadda ay door weyn ka qaadan karto nabadda iyo xasiloonida dalka maadaama saxaafadda ay ka mid tahay awoodaha adduunka jira xukuumadda isna la xisaabtami doonto warbaahinta wasiirka wasaaradda warfaafinta dadweynaha xukuumadda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa sheegay in ujeedada kulankan in waa sidii xukuumadda iyo bahda warbaahinta u dhex mari lahaa wada shaqayn isla xisaabtanka xukuumadda ay qayb ka noqdaan warbaahinta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho taabit cabdi maxamed oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in maamulkiisii diyaar u yahay wada shaqayn dhex marta warbaahinta iyo maamul gobolka banaadir kulankan ayaa ugu dambeyntii la isku raacay sidii wada shaqaynta xukuumadda iyo warbaahinta loo adkeyn lahaa loona baahan yahay loona baahan yahay warbaahinta inay la xisaabtanto xukuumadda si loo d howlaha xukuumadda cabdulaahi axmed kulmiye
wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in abaalmarin la siinayo shaqaalaha dadaalka muujiya ee wasaaraddaasi isagoo dhinaca kale tilmaamay in lala xisaabtami doono kuwa aan gudan waajibaadkooda wasiirka oo ka hadlayay booqasho uu shalay ku tegay dekedda magaalada muqdisho ayaa hadalkani jeediyey
waxaan isku daynaa waxa weeye adduunka markaad lacag soo qaadaed lacag mas-uuliyad ka tahay waxaa la isku dayayaa inaan lacagtaa hunguri kaa gelin baanankaa lagu sameeyaa waxaa lagu sameeyaa meelaha financeka o dhan baa lagu sameeyaa wasaaradda iyo dowladdu qaanuun bay ka leedahay arrintaa qaanuunka inaan fulinaan rabnaa ya maamulaha ayaa idinka warrami doona waxa insha allah tacaala aan samaynayn oo qaanuunka waafaqsan waxaan doonaynaa bil walba dadka ugu fiican in jaa'isadu siiyo ya habka abaalmarin ya abaalmarin in la siiyo training gooni in la siiyo waxyaalo kaloo gooniyo in la siiyo halkaa in lagu soo dejiyo idaacadaha laga sheego inuu qofkaa janis la siiyo oo dadka la hadlo ya bil walba qofka ugu fiican ma labada ugu fiican maamulaha soo ayaa soo goyn doonaa qofkii shaqayn waaya halkan joogi maayo wasaaraddana joogi maayo maamulaha wuxuu mas-uul ka yahay iyo maamul ku-xigeenadiisu iyagaa mas-uulka ah ilaahay hortii inay dadka kala saaraan qofkii aan shaqaysan ma joogayo halkanna wasaaraddana iguma imanayo qof walba shaqaa naga dhexaysa aniguna inaan xilka iska qaado inaan xilka xil iska saaro yaa inaan wixii qofkaas u baahan yahay xuquuqdiisa sugo ayaa mas-uuliyaddeedu tahay xuquuqdiisa sugo isaguna inuu wax soo saaro weeyaan halkan inta layska yimaado ama meelka layska yimaado layska warwareego dabeetana dhow la ruuco ama aan lasoo shaqo tegin adduunka ma taasna ka soconaysa kama soconayso waraaq waa soo baxday bilowgii markii annagana la magacaabay sideedada la bilaaba anigu waan ogahay sideedda inta ka horreysa inaad bilowdaan mad mar inta dheerna joogtaan taa xuquuqdeeda waa sugaynaa ama overtime ha noqoto ama siyaalo kale ha noqoto ya waa idinla shaqaynaynaa waa wada shaqaysanayna
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu shan iyo toban degmo oo ka tirsan gobolkani banaadir uu u magacaabay guddoomiyaal cusub isagoo xilka ka qaaday guddoomiyaashii hore ee degmooyinkaasi ka arriminaya afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane ayaa warbaahinta u aqriyey wareegtada ka soo baxday guddoomiyaha gobolka banaadir ee uu xilalka ugu magacaabay shan iyo tobanka degmo ee ka tirsan gobolka
digirtadu waxay ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha soo jeedinta gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed warqadda ugu horaysa gudoomiyaha degmada warta nabadda waxaa loo magacaabay marwo zaynab maxamuud warsame xilkaasna waxaa laga qaaday mudane yaasiin nuur ciise gudoomiyaha degmada waa beri waxaa loo magacaabay marwo rawda cabdulaahi colaad xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane xuseen axmed culusow sidoo kale gudoomiyaha degmada shangaani waxaa loo magacaabay marwo basma cumar axmed xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir guddoomiyaha degmada shibis waxaa loo magacaabay marwo safiya sheekh cali jimcaale xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay walaalkay mudane axmed muumin maxamed sidoo kale guddoomiyaha degmada boondheere waxaa loo magacaabay marwo saynab yuusuf wehliye xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay guddoomiye qaasin cabdulaahi xasan dheere guddoomiyaha degmada dharkeenley waxaa waxaa loo magacaabay walaalkay mudane cabdiraxmaan sayd cali xuseen xilkaasna waxaa hore u haayay oo laga qaaday mudane cabdifataax nuur cali yaanyo sidoo kale guddoomiyaha degmada hodan waxaa loo magacaabay mudane axmed mudane maxamed axmed maxamuud cantoobo xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay axmed falaad ibraahim sidoo kale guddoomiyaha degmada yakshiid waxaa loo magacaabay mudane axmed xasan maxamuud xilkaasna waxaa laga qaaday oo hore u hayay mudane cusmaan maxamuud cadaawe guddoomiyaha degmada wadajir waxaa loo magacaabay walaalkay cumar cabdulaahi xasan xilkaasna waxaa hayoo laga qaaday mudane axmed cabdulle afrax guddoomiyaha degmada xamarweyne waxaa loo magacaabay cumar shariif maye xilkaasna waxaa hore u hayoo laga qaaday walaalkay saciid cabdulqaadir saciid guddoomiyaha degmada xamar jajab waxaa loo magacaabay mudane cabdiweli cabdulaahi maxamed xilkaasna waxa hayoo laga qaaday injineer axmed cusmaan dhoorre guddoomiyaha degmada kaaraan waxaa loo magacaabay walaalkay cabdifataax nuur cali yaanyo oo hadda ah guddoomiyaha degmada dharkenley waxaana xilkaas laga qaaday cumar mayre macow waxaa xusid mudan cumar mayre iyo cabdifataax horay ayay degmada kaaraan ugu kala wareegeen oo cumar ayaa kala wareegay cabdifataax guddoomiyaha degmada howlwadaag waxaa loo magacaabay mudane cabdikariin cali cabdi cali kaar waaye waxaana xilkaas laga qaaday oo hayay walaalkay ciise maxamuud guure guddoomiyaha degmada cabdilcasiis waxaa loo magacaabay walaalkay sharmaake maxamed ladane xilkaasna waxa hayay oo laga qaaday cusmaan muxudiin cali cariif guddoomiyaha degmada dayniile waxaa loo magacaabay cabdiweli nuur faarax ayaa loo magacaabay xilkaasna waxa hayay oo laga qaaday mudane axmed nuur cabdi siyaad halkaas ayay ku dhan yihiin xilka qaadistii shan iyo tobanka guddoomiye ee caawa xilka laga qaaday lana magacaabay shan iyo toban guddoomiye degmo waxaa soo noqday oo weli xilkoodii haya guddoomiyaha degmada kaxda iyo guddoomiyaha degmada hiliwaa waa mahadsantihiin
markanna magaalada beledweyn waxaa saaka degan xaaladda deegaanada dhaca galbeedka gobolka hiiraan oo toddobaadyadii u dambeeyey ay ku dagaalamayeen laba maleeshiya beeleed oo wada dega halkaasi iyadoona odayaasha dhaqanka iyo maamulka ay wadaan dadaalo nabadeed oo lagu qaboojinaya xiisadda wariyahayaga gobolka hiiraan ibraahim maxamed geedi ayaa waxa uu inooga waramay xaaladda siday saaka tahay
xaaladda deegaanada galbeed ee gobolka hiiraan oo muddooyinkii ugu dambeeyaba ama maalmihii ugu dambeeyaba ay ka jireen xiislo colaadeed oo u dhexeed walaa halkaasi degan oo lasoo dhaafay ay ka dhaceenba sida laga warhayo dilal qorshaysan oo salka ku hayo intii badnaa mxuaha aanooyin qabiil oo halkaasi ka jiray ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxay ahaayeen kuwa halkaasi xaaladda ay degan tahay kadib markii odayaasha iyo waxgaradka deegaanku ay bilaabeen sidii markaasi loo dhexaadin lahaa dadka walaalaha ee markaasi halkaasi wada dega isla markaasina colaadaasi aysan saameynba ugu yeelan deegaanada kale ee gobolkan hiiraan waxaa jira ay xidhiidha qabiilna ee la joojiyo islamarkaasina wax colaad aysan ka dhicin een, gudaha magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee gobolka waa tahay marka een, ibrahim xiisadu markii hore maxay ka dhalatay ma dhuldaaqsin ayay ka dhalatay oo u dhexeeyey ee, labada dhinac ee dagaalamay mise waxaa jiray ee, colaad hore oo u jirtay ee, u dhexeysay labada dhinac Ee, inkastoo dhowr joo hore ee hore u dagaalameen dadkan walaalaha ah ee deegaanadani wadadega ee laakiin xiisadii ugu dambeeyey sida ee dadka deegaanku ay inoo sheegeen ba- waxay ka bilowdeen elbiyood markaasi biyaha laga cabo ayay ka bilaabatay kadibna ee, waxa ay isku badashay in markaasi labada dhinacba ay bilaabaan ee, dilada shacabka ku haya ee, aanooyinkii qabiil ee horey dadkan usoo dhex maray ee, muddooyinka ugu dambeeyeyna waxa ay ahayd habageynta ugu badan dilalkani iyo waxyaabaha ee markaasi ee, ugu dambeeyey keenay een dilkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay een saacadii lasoo dhaafay waxaana markaasi ee loo geystay een muxuu ahaa labo haween ah iyo caruur markaasi ay dhaleen waana dil markaasi ay si aad ah ugu xanuunsadeen dadka dega guud ahaan een gobolkan hiiraan oo noqotay ee mid lala yaaba sidoo kale waxaa kaloo ka dambeeyey dil kale oo markaasi halkaas isna ka dhacay oo isna arrintaasi salka ku haya een maamulka gobolka iyo ciidamada inta badan ee dowladda ayaa markaasi la geeyey ee qayba ka mid ah magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda horwadaag oo ay wada degaan dadkan walaalaha ee markaasi ee birarta u dhexayso ee xaaladda markaasi ee si ay u dejiyaan ciidamadaasi ee dowladda halkaasi la geeyey ee ilaahay mahadiisna waa lagu guulaystay markaasi ee xaafadda horwadaag oo ka mid ah degmada beledweyne aysan ka dhicin wax oolaada ah markaasi salka ku haysta ee xiisadaha u dhexeeya labada walaalaha ah
ibraahim maxamed geedi ayuu ahaa wariyahayaga gobolka hiiraan wararka dibaddana waxaa ugu dooraan booliiska dalka britain ayaa waxa ay shaaciyeen magaca ninkii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay magaalada manchester gaar ahaan goob xaflad ah oo heys ay ka qaadaysa fanaanada lagu magacaabo arena grande ee u dhalatay dalka mareykanka waxaana ninka ka dambeeyey weerarkaasi magaciisa ay ku sheegeen salmaan cabiidi booliiska waxa ay sheegeen in ninkaasi da-diisu ay tahay laba iyo labaatan jir hase ahaatee ilaa hadda si rasmi ah ma aysan u shaacin halka uu asalkiisa ka soo jeedo weerarkii ka dhacay magaalada manchester ayaa waxaa ku geeriyooday ugu yaraan laba iyo labaatan qof iyadoo ay ku dhaawacmeen konton iyo sagaal qof oo kale howlgal booliiska ay ka sameeyeen magaalada manchester iyo magaalooyinka ku dhow dhow ayaa waxa ay ku qabteen dad lala xiriirinayo in ay ku lug lahaayeen weerarkaasi warkii subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa intaa war mid kale mid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa ay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu